بsم الlh الرحmn الرaحيم الحamdu للh رb العاalمين وsلى اllه وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيin amا bعd qاl الإmاam أbu dawud سlayman بن الأشcث السجistاniي رaحimه الlah taعaalى baabu أmaaraati الsاacة saacadda calaamaadkeeda cadayntiisii buu u baab yahay amaara waay ayb amaaraat jamcu amaaratin weeyaan waana calaamadda ayb calaamaadkaasna marka kuwo yaryar iyo kuwo waaweyna loo qaybiyaa oo kaiir min alculamaa waxay dhahaan qaar culammada ka mida sida imaam axmed oo kale waxaa laga wariyey inaan yar iyo weyn lagu sheegin ayb oo kulligoodba marka ay tahay calaamaatu saaca in layska dhaho ayb haddana laakiin sida mashhuurkii caan baxday waxaa weeyaan alcalaamaatu الsuqraa iyo alcalaamaat اlkubraa calaamado waaweyn iyo calaamado yaryar ayaa loo qaybiyaa malaaximtii buuna ku dhex daray maadaama ay isku baab iska agdhow yihiin qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa mu'mar bnu hishaam qaala xadaanaa ismaaciil huwa almacruuf bibni culaya can abi xayaan altaymi can abi zurcata wahuwa abu zurcata bnu camri bni jariir bni cabdillaahi albajali qaala waxa uu yidhi jaaءa nafarun dad baa ilaa marwaana marwaan bay u yimaadeen bilmadiinati madiina isagoo joogo yay ugu yimaadeen fasamicuuhu waxay maqleen marwaanay maqleen yuxadiثu isagoo ka sheekaynaya fi laayaati calaamadaha qiyaamaha anna awalahaa calaamadaha awalkooda addajaalu dajaal inuu yahay saasuu sheegaya qaala waxa uu yidhi abu zurca faاnsaraftu ilaa cabdillaahi bni camrin baan aaday aan u gadoomay faxadadtuhu waan u sheegayoo wixii marwaan yidhi ayaan u sheegay faqaala cabdullaahi cabdullaahi waxa uu yidhi lam yaqul shay-an marwaan waxba ma dhihin yacnii meeshaan ka dhahno waa hebel saasuu yidhi marka l waxba ma sheegin iska dhaaf yacnii waxba ma sheeginoo wax saxda aha ma sheegin samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam yaquul nebigu dhahayaan maqle ina awala alaayaati aayadaha tan ugu horayso khuruujan xagga soo bixidda dhuluucu shamsi min maqribihaa qoraxda oo ka soo baxda meeshay u dhacdo aw iddaabbatu ama daabaddii daabaddana wax dhulka ka soo baxaayo oo markaa mu'minkii iyo gaalkii bay kala soocaysayo kan waa mu'min kan waa gaal bay leedahay qur-aankana marka ilaahay oo ku sheego waidaa waqaca alqowlu calayhim akhrajnaa lahum daabbatan min alardi tukallimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun aw iddaabbatu daabaddii cala annaasi dadka ku soo baxaysay korkooda duxan barqo fa ayatuhumaa labadooda tii ahoo dhuluucu shamsi min maqribihaa iyo daabaddii waayee labadooda middii ahoo kaanad waqacad yacni dhacdo qabla saaxibatihaa saaxibadeeda midda kale ka hor fal ukhraa tan kale calaa aharihaa raadkeeday ahaatay korkiisa yacnii labadan mid markay timaado midda kale waa ku xigtaa un waa daba joogtaa qaala cabdullaahi cabdullaahi markaa wuxuu yidhi wa kaana yaqra'u اlkutuba wuxuu akhrin jiray marka kutubta cabdullaahi ahlu kitaabka iyo kutubtooda wuu akhrin jiray wa adunnu awala yacnii isagana xadiidtana wuu qoran jiray wa adunnu waxaan malaynayaa awalahumaa labadaas aayadood midda ugu horaysaa khuruujan xagga soo bixidda duluucu shamsi min maqribihaa inay tahay qoraxda oo dhanka ay ka dhacdo qoraxda oo dhanka ay ka dhacda ka soo baxayso sidaas baan malaynayaa buu yidhi inay tahay tan hore adaanas wuxuu marwaan wuxuu sheegayaa dajaal cabdullaahi binu cumarna waxauu yidhi maya qoraxdoo galbeed ka soo baxdaa ayaa ugu ayaa ugu horraysa calaamaadka sidee marka loo jamcinayo xaafidku fatxulbaariga wuxuu yidhi faladii yatarajaxu min majmuuci اlakhbaari akhbaartan calaamaadka qiyaamaha majmuucooda marka isugeyntooda waxa raajixa ka noqonayaa waxay tahay anna khuruuja addajaali awalu laayaati dajaalka ugu horeeya aayaadka dajaalka ugu horeeya ayb lanna qoraxdu markay galbeed ka soo baxdo aayaddu waxay qur-aanku wuxuu leeyahay xadiidtuna ay tilmaamaysaa towba inay dhammaatay xilliga dajaalna towba maba dhammaanin weli waa furan tahay oo bal yacnii nebiyullaahi ciisaa baa soo degaya dajaalka kadib oo isagoo dajaaloo joogou soo degayaa dadkiibuu marka wuxuu leeyahay ima alislaam waima alqatlu dil ama islaam haddaan marka islaamka la aqbalaynin muxuu marka nebi ciise dadka ugu qasbaya islaamka marka wuxuu leeyahay ana khuruuja الdajaali أwalu الaayaati calaamaadka qiyaamaha calaamadda ugu horeysa ayb أwل الآaيaaت الcظاam aayaadka waaweyn almuؤdinaة bتagayur الأxwaali الcaamة أxwaasha caamka ah isbedelka ku dhacayo waxa ugu horeeya oo ku imaanaya waa dajaalimaatinkiisa fii mucdami اlardi dhulka marka laga fiiriyo dadku waxay garanayeenoo dhulka dhexdiisa ahaa waxaa ugu weyn uguna horeeya dajaal wayantahi dalika bimowti ciisa bni maryam calaamaadka dhulka waxay ku dhammaanayaan ciise geeridiisa nebiyullaahi ciisa dhimashadiisay ku eg tahay aayaadka yacni calaamaatu saaca oo kuwa dhulka dhulka laga fiirinayo wa anna duluuca ashamsi min almaqribi qoraxda oo ka soo baxda meeshay u dhacdana huwa أwalu الآaayaati اlcidaam almu'dinatu almu'dinati bitagayuri axwaali اlcaalami اlculwiyi qoraxda oo galbeed ka soo baxdaana calaamadaha qiyaamahay ugu horraysaa kuwa cirka kor laga fiiriyo aweliyadaa marka laba ictibaar kale leh marka la fiiriyo dhulka calaamaadka ka imaanayo dajaalkaa ugu horreeya waa sida marwaan sheegay kor marka la fiiriyo calaamaadka laga dayayo cirkana qoraxdaa ugu horraysa oo marka iyada galbeedka galbeed ka soo baxayso wayantahi biqiyaami saaca calaamaadkaas marka cirka waxay ku dhammaanayaan saacadda yaa uu ku dhacayso ayb hadalka marka marwaan muxtamal waayo markaas khaa ma aha dajaal awalu الaayaat bictibaari alaayaati اlmu'dinati fii tagayuri اlardi qoraxduna waa wixii kor ah saas u kala qeybiyey ibnu xajar ayb labadan marka duluucu shamsi iyo daabadda soo bixideeda labadaanna yaa horeeyo qaala alxaakim abu cabdillaahi alladii yadharu ana duluuca الshamsi yasbiqu min khuruuji اdaabbati ayb qoraxdoo galbeed ka soo baxday iyo daabadda qoraxdaa horeyso ayb sababtaa wuxuu leeyahay ibnu xajarna wuxuu leeyahay xikmada ku jirtaaba waxay tahay qoraxda markay galbeed ka soo baxdo towbadii waa istaagtay ninkii faasiq ahaana towba lagama aqbalaayo gaalkiina islaamnimo lagama yeelayo oo ku towbad keeno markay sidaas dhacdo oo towbadii istaagto ayaa daabaddu markaas suurtagal waxaa u ah marka inay kala soocdo kan waa gaal kan waa mu'min ay dhahdo laakiin nin weli towbo u furan tahay go-aanka gaaristiisu waa waa adag tahay marka wuxuu leeyahay daabadda iyo duluucu shamsi min maqribihaa waxaa horeeya duluucu shamsi min maqribihaa markay taas dhacdo kadib baa daabadda soo baxaysaa dadkiioo towbadii laga xiray bay leeda kan waa gaal kan waa mu'min kan waa gaal kan waa mu'min saasaa marka xikmaduna ibnu xajar ku sheegay qaala xadaanaa musadadun wahannaadun almacnaa qaala musadadun xadaanaa abulaxwas qaala xadaanaa furaatun اlqazaaz can caamir bni waahila وqاaل hناad عن أbي الطفayل ayb أbو طفayل waa huwa cاamir بن waaثiلة عan xudayفaةa بن أسيid الغiفاariي qaala kunaa qcuuda waxaan ahayn kuwa fadhiya نتaxadaث aan sheekaysanayna fii dili غurfaةi qol hooskeed ayaan ku sheekaysanaynay lirasuuli الlahi owlaha salى الlaه عalيه aلي وsلم fadakarna الsaacaةa saacaddii baan ka sheekaysan ka sheeg sheegnay faاrtafacat aswaatunaa codkeennii baa kor u noqday faqaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayh ali wasalama nebigu wuxuu yidhi lan takuuna ma ahaanayso ow lan taquuma ma dhacayso xataa yakuuna qablahaa ilaa horteed ay ka ahaadaanoy ka dhacaan cashru aayaatin toban aayadood duluucu shamsi qoraxda soo bixideeda min maqribihaa ay ka soo baxdo wa khuruuju daabbati daabaddii soo bixideeda wa khuruuju ya'juuja wama'juuj yajuuj iyo maajuuj soo bixitaankooda waddajaalu dajaal wa ciisa bnu maryam ciise soo bixidiisa soo degiddiisa waddukhaan qiiq qiiq marka isagana markaa soo baxayo oo dadka yacnii gaalada marka sanka markuu ka galo zukaam ku ridaaya sida aahaarta qaar ay sheegeen wa alaaatu khusuufin saddex gariir saddex dhul dhulka la goynayo khasfun bilmaqrib mid galbeed buu ka dhacayaa wa khasfun bilmashriq midna bari wa khasfun bijasiirati alcarab midna jasiirati alcarab wa aakhiru daalika kaagaas kan ugu dambeeyo tobankaas calaamadoodka ugu dambeeyo naarun takhruju naarun dab ayaa soo baxaya min alyaman min qacri cadan cadan ayuu ka soo baxayaa asalkeeda iyo salkeedu ka soo baxaa dabkaas tasuuqu nnaasa dadkay kaxaynaysaa ila almaxshari dhulkii marka maxsharka aakhirada markaa qabla intaan markaa adduunkan la duuduubin oon laga dhammaanin meesha dadka layskugu geynayo dadku ay ku badanayaan waa ardushaam maxsharkii marka dadka waa loo kaxaynayaa dabkaas baa u kaxaynaya riwaayada waxay leedahay fataqiilu macahum xaysu qaaluu wa tabiitu macahum xaysu baatuu meeshay dadka baryaan bay la baryaysaa meeshay ku qayluulsadaan iyadana kula qayluulsanaysaa ayb wataqiilu macahum xayu qaaluu watabiitu macahum xayu baatuu ayb kanna marka waa amaaraadkii calaamaadkii wax ka sheegay ayb qaala xadaanaa axmed bnu abi shucaybin alxaraaniyu qaala xadaanaa muxamed bnu اlfudayl can cumaarata can abi zurcata can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa taطluca shamsu min maqribiha faidaa طalacad hadday soo baxdo qorraxdii galbeed ka soo baxdo wara'aaha annaasu dadkii ay arkaan aamana man calayhaa dhulka korkiisa wixii saaran way rumaynayaan kulligood fadaaka kaagaasi xiina waxaa weeyaan marka laa yanfacu nafsan iimaanuhaa lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaanihaa khayra waa wakhtiga nafi aynan anfacaynin iimaankeedii aysan soo rumaynin markaas ka hor ow kasabat fii iimaanihaa khayran ama iimaankeedii inay khayr ku kasbato ma anfacaayo waxaa laga wadaa gaalkiina iimaan ma anfacaayo muminkii ninkii muslimkaae faasiq ahaana inuu fisqigii ka laabto u toobad keeno ma ma anfacayso baabu xasri اlfuraati can kanzin min dahab baabu bayaani xasri اlfuraati webiga furaad la yidhaahdo faydmitaankiisa can kanzin uu ka faydmo kanzi min dahabin dahab kayd dahab ah inuu ka soo baxo webigii furaad intuu biyo yareeyo kayd markaa uu ka soo dilaaco uu ka soo dhex baxo oo dahab ah buur dahabaa ka soo baxaysa marka iyadana marka waxay ka mid tahay calaamaatu saaca kan marka waxaa weeyaan furaad webigan marka ciraaq maro waddamo badanna waa maraa suuriya iyo dhulkan dhan bariga meelo badan buu ka maraa qaala xadaanaa cabdulaahi bnu saciidin اlkindiyu qaala xadaanii cuqbat bnu khaalid aلsakuuniyu qaala xadaanaa cubaydullaahi can qubayb bni cabdiraxmaan can xafs bni caasim can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi salى اllahu alayh wali wasalama yuushiku waxaa uu dhoweynayaa alfuraatu furaad an yaxsira inuu faydo yani an yankashifa inuu faydmo muxuu la faydmayaana lidahaabi maa'ihi biyihiisaa tegaayo intuu guro ayuu faydmayaa marka can kanzin inuu faydo kayd min dahabin oo dahab faman xadarahu qofkii xaadiro oo beriga markaas goobjoog noqdo falaa ya'khud minhu shay-an waxba yuusan ka qaadanin oo waa layska reebay inaan waxba laga qaadanin in wax laga qaato waa layska reebay sababtana marka culimmadu waxay yidhaahdaan maslaga saxiixa waxaa weeyaan waxaa loo diidayaa in wax laga qaato fitnada ka dhalanaysay dagaalka oo xadiidka muslim ku jira wuxuu sheegayaa kunkii qof ee meeshaas tagtay sagaal boqol sagaashan iyo sagaal waa ku dhimanaysaa hal baa badbaadaya riwaayaadka qaar waxay dhahan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal baa ku dhimanaysa marka qofkii waa ku dagaalamayaan dadkii si nin walbaa dahabkaas u helo qof waana buur dhane ogown dahab yar maba aha nin walba wuxuu isleeyahay waa laga dhammaysanayaa markaasuu dagaal u gelayaa wakhtigaas nebigu uu ka sheekaynaya waxaa laga yaabaa yacni dadkii berigaas joogayba waa ka qanaaco fiicnaayeen dadka maanta jooga laakiin annaga maanta hadda maxaa maxaa lays leeyahay yacnii wax hadda aan dhammaanayni dhulkii ku jiray dadku isku dagaalayaan batroolkan waxa dagaal ka socdo iyo waxaan yacnii badahan hadda ilaahay iskaga abuurayba malayga iyo sida loo daldalayo waa aragteen oo laysleeyahay yacnii qofku isleeyahayba waxaan waaba dhammaanayaan dadka marka xaalka ay joogaanba haddaan fiirinno kama foga yacni macnahan inay ku dagaalamaan ninku qofku marka wuxuu leeyahay buu yidhi nebiga sal ll ly slam sagaashan iyo sagaal markay ku dhimato halna uu badbaadaan nin walbaa wuxuu leey lacalli an akuuna ana miman yanju inaan aniga noqdaa laga yaabaa kan badbaadayaa nin walbaa leeyahay waa xusn duubaan ayb meel aan waxba lagu ogeynaaba qof walba saas u dhahaaba haddana ayb dhulkan hadda saxaraha oy dadka ku tahriibaan warsow ma aragtid intaasaa ku dhimatay meel qaar ka badbaadana waa jiraa buu leeyahay lacalli inaan kaas noqdo aniga nacam oo dhanka kale marka yurub u galo wax hadda aan la ogeyn waa hataa in lacag laga keenaayo shaqa yani meel dahab lagu og yahay marka inay saa dhahayaan dadku baciid maaha ayb marka sadaqa rasuulu llahi sal l slam biabi huwa wa ummi ayb marka wuxuu saasaa macnahaasaa loo diidey qaar culammada ka mid ah waxay leeyihin waxaa loo diiday sidaas maahane waxay tahay dadkaa maalka ka badanaa maalkan marka haddii meeshii ninka intou tago dahab soo qaado waa lu go-ayaa wax ka qaata ma helaayo wuxuu u goynaya male qiyaamihii waa soo dhowdahayo waqti la calfanayo male maadaama aan la calfanayninba ha tegin saasaa laga wadaa laakiin riwaayaadku waxay sheegayaan waa laysku dilayaa dilkaas waayana waxa loo diidayo ee fidnada ka dhalanayso adduunyada laysku baabi'inayo ayb ibnu xajarna macnahaasuu rajaxay qaar marka waxaa jira caqlaaniyiin oo iyagu yidhi furaad wuxuu dilaacinayaa dahab buur dahab ah waxaa laga wadaa batroolka ciraaq ka dilaacay dhaheen ayb waxaan wax jiraba maba ahaanba webigu sidiisu iska ahaanaya waxaan laga hadlaya batroolka ciraaq ayb batrool iyo dahab isku mid maaha xadiidku wuxuu leeyahy min dahabin ayb batroolka ciraaqna hadda wax ku dirirayoo dadkiioo dhammaay ma wada aadin ayb waxaan ka wadnaa yacnii ummadda adduunyada joogto muslim iyo gaal iyo wax qof walbaa waa u xusul duuba kunkii qofna sagaal boqol sagaashan sagaalaa ku dhimanaysa halna waa waa badbaadaya waxaas lama haayo marka waaqaca taas ma tilmaamayso ma sheegaysa marka batrool maaha waxaan waa dahab midda kale batroolku ciraaq keliya kuma khaas ahanba ayb haddii waxa sidan laysugu dilaayo uu yahay meelo badan buu ku jiraa walidaalika marka waa axaadiidtii nebiga oo la dejinaayo waaqic aan munaasib u ahayn qال xdثna cبداللh بن سعيid الkindyu qال xadثnii cقبة yعnي بن khالد qال xadثnii عubayd اللhi عن أbي الزiناad عن الأعرج عن أbي هuريرaةa عن النبي slى الlه عليه وaله وsلم miثlh ayuu wariyey إlا أنه qاal yaxsir عan jabل min dahب wuxuu faydayaa jabل dahب ayuu furayaa furaad webigaas baabu khuruuji dajaali dajaal soo bixidiisa waxa ku soo arooray caddaynteediibuu u baab yahay meeshan iyadana marka dajaal waxaa weeyaan masiixu dalaala laba masiixaa jirto masiixu اlhidaaya iyo masiixu dalaala masiixu اlhidaaya waxaa weeyaan nebiy llaahi ciisa calayhi الsalaatu wasalaam masiixu dalaalana waa dajaal ayb ninkan marka xadiidkiisa hadda laga hadlaayo dajaal bani aadamkuu ka mid yahay oo waa min bani aadam waa nool yahay sida axaadiidta uu keeni doono abu daawuudba ay tilmaami doonto il ayuu laayahay oo masaxan dadkuuna fidnaynayaa adduunkana afartan maalmood buu joogayaa ku dhex soconayaa haddaba waa joogaa adduunyada laakiin dhulka wuxuu ku soconayaa afartan maalmood maheshan marka iyadana dajaalka caqlaaniyiintu waa inkiraan madraso waxaa jirta meelahan masar iyo qaalibka oo madrasa alcaqlaaniya ah waxay isku magacaabaan almadrasatu alislaaxiyatu alxadiida ayay isku magacaabaan magacaasna ma laha bal waa mukharibiin caqaa'idkay ay kharibayaan wixii nebiga sheegay bay leeyihiin wax caqliga gelaya maahan way inkirayaan marka waxyaabahaasoo dhan dad ku saamoobay oo culamo ahna waa iska jiraano taahur ay ku yeesheen nimankaas nin waxaa jira marka masri ahoo la dhihi jiray moxamed fariid wejdi oo isagu markaa daa'irat ulmacaarif waxsaas kitaab la yidhaha qoray oo dajaalka uu ku inkiraayo afar shubho waaweynoo marka afar shubho cuskaday laakiin culimmadu ay ka jawaabeen afar shubho oo aan macno lahayn mar wuxuu yidhi qofkan dajaal nin illa oo isaga dhanba hab abuurkiisu fool xun yahay kafara ay halkaas uga dhigan tahay ama kaafir ay uga dhigan tahay see loogu dagmayaa buu yidhi oo ay u dhici kartaa inuu janno iyo naar iska wato oo uu yacni gacantiisa ku wato oo qofkau rabo uu dilo qofkau doono janno jan wax janno u eg uu geliyo isagii see loogu sirmayaa waaba loo jeedaa buu yidhi kaafir baa indhaha uga qoran taas jawaabteedood waxay tahay nebigu wuxuu yidhi yaqra'uha almuslimu muslimka akhrinayo cid kale ma sheegin nebiga sal maadada labaadoo kale looga jawaabay waxay tahay waxa wax lagu akhristo wax lagu fahmaa indhaha miyaa mase waa qalbiga fa innahaa laa tacma alabsaaru walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur ilaahay wuxuu leeyahy indhala'aanta rasmiga qalbiga marka waxaad dhici karta dajaalkiiyo kaafir qofkiio akhrin kara haddana inuu ku qanacsan yahay inuu ilaah yahay adduunka hadda jooga haddaad fiirisaanna saas waa u samaysan yahay oo gaaladii waxaad arkaysaa dad caabudaayo dajaal buu hadda isagu wuxuu leeyahay ula yaabaa nin ila see loo caabudayaa buu leeyahay dad baa dooliga caabudayna ayb yaa dooliga iyo nin bani aadam ah hal ila yaa ku yaa laysdhihi karaa lagu sirmi karaana ninkan bani aadamka mujtamac badan baa jiro dooliga caabudo kuwaa timaha caabudo kuwaa yacni farjiga naagaha caabudo xataa lo-da kuwaa caabudo maa la dhaho marka waxaan foosha xun maxaa see loo caabuday caqliba keenay caqligaasaa marka loogu jawaabay marka wuxuu leeyahay waxyaaba noocaasoo kale uu la yimid oo marka uu leeyahay waxaan suurtoobi karin waaye oo waana baatil iyo asaatiir waxaan axaadiidtan dajaal laga sheegay iyo waxyaabahaas marka wax saxsan maaha waxyaabo badan oo noocaas u sheegay ha waxaa kalou tilmaamay uu yidhi dajaal afartan maalmood nin aan imkaaniyaad haysanin oo qaabkiisu saas yahay afartan maalmood see dhulkao dhan oo ugu soconayaa buui afartan maalmood hadda ninkii la siiyey baabuur dhulka adduunka o dhan ma wada mari kara ayuu yidhi see dajaal u mara adduunyada ee haadihii marka iyadana waxaa la yidhi midaani qudradii bani aadam yacnii qudrada alle waxba kuma ahan sidaas nacan inuu ilaahay u yeelo waxyaabo badanoo waagii rasuulka aan jirinoo gadaal ka yimidoo surco badanna waaba la arkay diyaaraddan haddii hadda lagu sheekeeyo xilligii nebiga uu joogay la dhihi lahaa diyaarad wax la yidhaahdaa jiro oo hawadan gelaayo cirka iyo dhulka ku dhex jirto oo maalin yacni intaas soconayso lama yeeleen laakiin hadda markii la arkay waa un la rumaysan yahay soo maa dajaal marka isaguna markuu yimaado qudrada alle iyo sida ay ku socoto waxaa weeyaan inuu dhulkii markaas loo fududay doono oo uu mari doono waxyaabaha marka ya'juuj iyo maajuuj iyo xataa isagu waa inkiray oo wuxuu yidhi xadiidka nawaas ibnu samcaan ee dheer waa xadiid been abuur iska ah waayuu yidhi wuxuu leeyahay waxyaabaha uu ku inkiraayo waxaa ka mida layaabka leh ya'juuj iyo maajuuj baa waxay leeyihiin dadka dhulka waa ka adkaanay xadiidku siduu tilmaamayo leeb bay korka u tuurayaan isagoo dhiig leeba usoo noqonaya markaasay leeyihiin kuwii korana waa dilnay waa laynay markaasu isagu wuxuu leeyahay wakhtigan maa qaanso lagu dagaalamaa buu yidhi waktigan hadda la joogo madafiiciaba lagu dagaalamaayo waa maxay qaansadii loo soo noqonayo culummada marka sheekh cabdulmuxsin alcabaad wuxuu yidhi waa dhici karta in qaansadii fallaar loo soo laabto waxaana ku tusaayuu yidhi doodda adduunyada hadda ka jirto batroolku hadduu dhammaado maxaa laga yeelayo madfacan iyo diyaaraddan iyo waxaan laysku laaya batroolay ku shaqeeyaan hadduu batroolkii gam yidhaahdo maxaa lagu dagaalamaa marka waran in lagu dagaalamo iyoay noqoneen iyo fallaaro marka inuu batroolka dhammaadaana baciid maaha haadii marka caqli markau keena saasaa loogu jawaabay ayb calaa kulli ma kitaabkiisa mahdiga uu kaga hadlo ku radiyey ninkaas marka ishkaalaad fara uu keenay ilaa afar meelahaas ahna raddi cilmi ah oo caqlina uu ku jiro binadar bilcaqli iyuu ku radiyey ninkaa marka masaaridu dad badanoo noocaasay leeyihiin innaga laftirkeenna dad xaggooda ka yimidaa jiray oo culummo ahaa oo taأiir ay ku yeesheen oy saameeyeen ta'ur ay ku yeesheen oo dajaal iyo nebiyullaahi ciisa iyo diidi jiray soo degidooda iyoayb qaar kalena waxay yidhaahdeen dajaal wax la yidhaha ma jire waxaa weeyaan un dajaalku fidnadaa badanaysa un bisla ilaa qaar ay yidhaahdeen doolarkan hadda socdaba waaba dajaal markaasu wuxuu ka fiirinayaa hal il oo doolarka ku taallo ayuu wuxuu leeya waa kan waa dajaal calaamaddii dajaal ee hashiisii ilwaatan kombyuutarkan dadkan hadda ay ku shaqaysanayaan waa dajaal waxaas marka wax saxsan maaha nin xamse yuusuf la yidhaah oo maraykanka iyo meelahaas joogaa waxaasuu sheegaan waxaas iyaduna wax jira maaha waaqicii wax dabooli karama dajaal waa la soo arkay qof jira waayo hadduu nool yahay waana imaan doonaan قال xdثna الxسن بن cمri qال xadaثna جريir عan maنصuuر can رibcي بن xraaش qاal اجتamaca xudayfaةu baa kulmay iyo abu mascuud faqaala xudayfaةu waxau yidhi laأna aniga bimaa maca dajaali dajaal maciisa waxaa aclamu minhu mid kaga aqoon badan baan ahay ina macahu waxaa la jirhkiisa ah oo la socdo baxran bad ayuu wataa min maa'in biyo ah wanahran iyo webi min naarin dab ah faladii turawna biyo bad biyo ah buu wataa iyo halkanna waxaa u taal naar webi naar faaladii turawna midka la idinmala gelinayood u malaynaysaan min naarin dab inuu yahay maa-un biyow waaladii midka turawna la idin mala gelinayo annahu maa-un biyo inuu yahayna naarun dabun faman adraka daalika qofkii soo haleeloo soo gaaro minkum idinka idinka mida sidaas fa araada almaa'a biyaha raboodo falyashrab ha caba min aladii yuraa annahu naarun midka uu dabka loo mala gelinayo u malaynaya kaas ha qaato fainahu sayajidhu maaan biyo ayuu ka heli doonaayo qaala abuu mascuud albadriyu haakada samictu rasuula اlah sal slm yaquul marka dabbau wataa iyo jannai naarbau wataa biyo iyo dab midda jannada loo malaynayo waa naar midda naarta loo malaynayana waa janno waa yani wax beer fiican qaala xadaثna abulwliid aلطayaalisiyu qaala xadaثna shucbaةu can qataadaةa qaala samictu anas bna maliki yuxadiثu can الnabiyi salى اllahu عalيh ali waslm anahu qaal maa buciثa nebiyu nebi lama soo bixiyo ilaa qad andara ummatahu nebi lama soo bixinin ilaa ummaddiisa wuxuu uga digay addajaala dajaal alacwara ishala alkadaaba beenbadanaha ah alaa hooy wainahu acwaru waa ilaa yahay waina rabbakum rabbigiinna laysa biacwara mid ilaa maaha oo labadiisii indhood ilaahay nuqsaan iyo ceeb ma laha waina baynahu waina bayna caynayhi labadiisa indhoodna maktuuban yacnii xaal uu yahay mid lagu qoray kaafirun lagu dhigay kaafir baa labadiis indhood lagu qoray laakiin qofkii muslima arkaayo qaala xadaثna moxamed bn الmuhanى fii hada اlxadiiثi can moxamed bni jacfar can shucbata kaafara baa ku dhigan qaala xadaثna musaddu qaala xadaثna cabdاlwaariث can shucayb bni xabxaab can anasi can الnabiyi salى اllahu عalيه alي waslm fii hada اlxadiiثi qaal yaqra'uhu kulu muslimin muslim kasta akrinayo shaygan marka marka la leeyahay qalbigaa laga indhala'aadaa macnaheedu waxaa weeyaan muslimiinta dhexdooda waxaa ku arkaysaa iyagoo qur-aankii akhrinaya waxay akhrinayan falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum waman lam yaxkum bima anzala lahu fa ula'ika hum alkaafiruun haddana qaanuun ayuu wax ku xukumaya la arkaan yani maxaa loo dhihi waaye waaba kanba kitaabkii bayba akhrinayaane maxay u arki waayeenay ugu dhaqmi waayeen tawfiiqda iyo akhrinta waa kala laba waxaa laga yaabaa ninkan dajaal inuu kaafir akhri karo haddana laakiin tawfiiq ma leh dajaalku iska raacayaan sida loo helaayo dad badan oo iyagoo wax og wax akhrin karo oo qur-aankii uga jeedo rumaysan weliba qur-aanku inuu run yahay haddana aan samaynaynin sow ma jiraan maxaa u malaynaya marka mid kale shartu hadday badatana khatar waay xadiidkan marka waina rabbakum laysa biacwara ibnu khusayme iyo waxay u deliishadeen ilaahay inuu laba indhood leeyahay maxaa yeele dajaal rabbigiin maahan baa la yidhi maxaa yeele isagu hal ilow la'yahay wa ina rabbakum rabbigiinna laysa biacwara hal ilmala'a oo macnaheed marka hal ilmala'a maxaa laga wadaa labadiisii indhoodba marka waa unaba waa yacni nuqsaan iyo ceeb ma laha indhaha ilaahayna dee indho makhluuq isku misshabihi karaan laysa ka milihi shay-un wahuwa samiicu اlbasiir قال xdثna موسى بن إسماعيiل qال xdثna جريiر qال xdثna حmayd بن هiلاaل عن أbي الدhmاء qال سمعت عمران بن xusayn يxadiث qاal qاla رasuuل الlahi صلى اه عل وسلم maن samca bالdjaaل djaaل qofkii maqlo falyanأ canhu haka fogaado xadiikan xukun kaleu noo sheegaya ninkii dajaal baa soo baxay maqlo haka dheeraado haka fogaado yuusan goobanin macna macnaheed marka maxaa laga wadaa fidnada lama raadsado qofka markay ku dhacdo in u safraa la rabaa laakiin inuu raadiyo maaha lugihiisa ku raadiyo maxaa yeeley waxay culammadii salafka dhihi jireen alquluubu daciifatun waalahwaa'u khataafatun quluubtu waa daciif ahwaa'duna waa dafid badan tahay marka inaad adiga fidnadii u tacarudda maaha ilaahay inaad caafiyo weydiisatid waaye markay kugu dhacdana marka aad sabarkii ku dadaashid ninbaa waxaa ibnu taymiya kitaabulistiqaama uu ku sheegay nin dhihi jiray aniga hadday masaa'ib igu dhacaan saan u sabra waa la arki doonaan nin iga sabar badan ma leh wuxuu isku arkay marka cibaado iyo toosnaan iyo daaco markaasuu wuxuu u yeertay balaayo iyo fidno markaas baa kaadidii lagu celiyey kaadidii baa ku dhegtay meel ma soo baxayso markaasuu siduu u rafanayey oo iscelinayey iscelinaya marka dambe waa iscelin weeye markaasuu wuxuu bilaabay inuu ilmaha yaryar ee qur-aanka baranayo dugsi qur-aanka dhigto uu tegi jiray markaasuu wuxuu dhihi jiray udcuu licamikum uddaal adeerkiinnii dhumay oo baadiyoobay u duceeya ii duceeyu dhihi jira waa baadiyoobe aniga waa dhumay ayb maxaa yeelay inaan yanii wuxuu gartay marka inuu laqwi iyo ku dhacay fidnada ha ii timaado waa iska celin karaa lama dhaho nebigeena sal l slam waa kii yidhi man tasharafa lahaa tastashrifu ninkii fidnada istutuso isku soo muujiyo waa way u soo muuqanaysaa waana ka kor noqonaysa xadiidkii kaleo kitaabuulfitan aan ku soo marnayna wuxuu ahaa qofku inuu afkiisana xirto gurigiisana laasimo kunuu axlaasa buyuutikum hadaa laakiin cilmigaaga iyo camalkaaga iyo tala saaratood tiraahdid bis waayo adiga waa iswaa waa waa waa yacnii waa iscuskan ka aada cuskato kartidaada waa baaba'aysaa meel cidlaa kusoo dhacaya ayb qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil markaa wuxuu leeyahay falyanac canhu ha ka fogaadahay ninkii dajaal maqlayaan isugu soo dhowaanin fawallaahi baan ku dhaartay ina rajula qofka la ya'tiihi wou u imaanayaa dajaal wa huwa isaga oo yaxsibu malaynayo annahu mu'minun inuu mu'min yahay fayatabicuhu waa raacayaa marka mimaa yabcau bihi mimaa yubcaثu bihi waxa lagu soo bixinayo isaga oo mina shubuhaati ah qofka isagoo isle mu'min baa tahayo wax ku loodin kara ma leh yaa waxaa laga yaabaa inuu dajaal ka raacdo qofkisaa ahaa shubuhaadka lala soo bixinayo weynaanteeda darteed ow limaa yabcaثu bihi min ashubuhaat waxa uu bixinaayo oo shubuhaad ah haakadaa qaal yani shubuhaadkiisa darnaanteeda qaala xadaanaa xaywat bnu shurayx qaala xadaanaa baqiyatu qaala xadaanii baxiir bnu sacdi can khaalid bni macdaan can camr bni اlأswad can junaadata bni abi umaya can cibaadata bni saamit anahu xadaahum أna rasuula الlahi salى الlahu عalيه alي waslm qaal nebigu waxau yidhi innii aniga qad xadaثtukum waxaan idinkaga sheekeeyey can اdajaali dajaal xataa khashiitu intaan ka cabsaday anlaa tacqiluu inaydnan garaninba dajaal baan idinkaga sheekeeyey idinkaga sheekeeyey ilaa aan ka cabsaday inaydnan kasin ina masiixa اdajaali masiixu dajaal rajulu nin weeyaan qasiirun gaaban ayb afxaju lugihiisu marku soconayo ay kala dheer yihiin lugihiisu marka waa kala durugsan yihiin kolkuu soconayo jacdun kutin adag acwaru ila hal il madmuusulcayni ishiisu ay malaasan tahay la malaasay laysa binaati'atin mid soo kor noqonaysa ma aha jaxraa'a xaal ay tahay laysa binaati'atin walaa jaxraa'a ayb walaysat jaxraa'a mid markaasi yacnii god ku jirtana aynan ahayn fain ulbisa yacnii godna male bannaankana uma soo baxsana malaasan tahay fain ulbisa calaykum haddii laydin dheehgeliyo faclamuu ogaada anna rabbakum rabbigiin laysa biacwar intaa haddaa wax ku garan weysaan hal calaamad wax ku garta rabbigiin inuusan illa'ayn calaamaddaas marka illa'aanta ku fahma isaga in rabbi inaanu ahayn isaga qال أbو dاود cمر بن الأسود wlي القضاء buu twliyey qال xadثna صفوان بن صالح الdمشقي المؤdن qال xadثna الوليد qال xadثna بن جابر qال xadثnي يحيى بن جابر الطائي عن cبدالرحمن بن جuبير بن نفyر عن أbيه عن النواس بن سمعان الكiلاaبي ayb xadiidka uu yidhi waayo ninkii محamed wejdigaas waa xadiiث baaطل ah oo been abuur nebiga laga been abuurtay waa xadiiث النawaas caqligana wax gelaya maahan buu yidhi waana xadiidka saxiix muslim uu wariyeyoo dheer oo macruuf ah qaala waxa uu yidhi nawaas dakara rasuulu llahi sal ly slam dajaala nebiga dajaal buu sheegay faqaala waxa uu yidhi in yakhruj hadduu baxo wa ana fiikum anoo idinku dhex jira hadduu soo baxo fa ana anigu xajiijuhu baan ahay midka la doodaya isaga duunakum idinka sokadiin anuu joogo hadduu soo baxo anaa la doodayo idinka kaafinayo wain yakruj hadduu soo baxo walastu fiikum anoon idinku dhex jirin famru'un qofku xajiiju nafsihi naftiisa ku doodayo nin walbow marka naftaa oo nin walbaasaa isu doodaya marka halkan marka waxaa laga qaadanaya nebigu inuusan qeybka ogeyn qeybkasi mutlaqa nebigu inuusan u ogeyn waa kan hadda macnaha inuu dajaal isagoo nool soo bixi doono iyo inuu isagoo maqan soo baxaayo ma oga nebiga calayh isalaatu wasalaam bal ibnu sayaad kan noo imaan doono inuu dajaal yahay iyo in kale nebigu waa ka istaagay taa marka waxay ku tusay nebiga addoon wixii la fara uu guto inuu ahaa wixii uunan markaas cilmi u lahaynna iskuma kallifi jirin wallaahu allana khaliifatii weeyaan midka aan ku reebaayo oo yacnii aan u yacnii tala saaranayo calaa kulli muslimin muslim dhammaantiisa korkiisa ummaddayda ilaahay baa wakiil iiga anayb yacnii ilaahay baan u tala saaranayaa faman adrakahu minkum qofkii idinka marka ilaahay marka wakiil lagama noqdo khaliif lagama noqdo isaga addoommadiisa khaliif u ah ayb oo markaa ducaau safarna waatay ku jirta anta saaxibu fi safari wاlkhaliifaةu fi اlahli cibaaro marka waxaa jirta ansaxsanayn oo dadka gobol isticmaalaan oo ah suldaanka ama ninka madaxdaa waxaa weeyaan khaliifaة اllaahi fi اlardi ninka ilaahay dhulka khaliif uga ah ilaahay khaliif looma noqdo isagaa khaliif u noqdo ayb wa ilaahay dhulka looma maamulo isaga isagaa wax maamulo ayb marka wuxuu leeyahay famru-un xajo wallaahu khaliifatii calaa kulli muslimin faman adrakahu qofkii soo gaaro minkum idinka idinka mida falyaqra' ha aqriya calayhi korkiisa ha ku aqriya fawaatixa suurati اlkahfi suurat اlkahf aayadaha hore ha akhristo fainahaa jiwaarukum fainahaa aayadahaasu jiwaarukum magangelkiinna waa min fitnatihi isaga fitnadiisa aa uga magangelaysaan bacdu alculamaa waxaan ka maqalnay inay dhihi jireen yacni munaasabo suurat اlkahfi macaanideeda haddii loo fiirsado waxaa weeyaan waxay aad uga hadlaysaa adduunyada iyo liidnaanteeda meelo badan bay kaa tuseen waxaaba lagu bilaabay innaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan lahaa dhulka waxa yaallo dhanba waa iska quruxda waxaa kaloo ilaah yidhi wainnaa lajaaciluuna maa calayhaa saciidan jurusa inaynan saan u jiri dooninoo adduunyada gegi cidlaa laga dhigi doonin haddana waxaa la sheegay niman dhallinyaro ah iyagoo dhallinyaraa adduunyadii iyo nicmadii ay ku jireen uga tegey diinta darteed qoladaasna marka ku waantama oo akhrista oo dadka u sheego qisadooda uga sheekeeyaa la yidhi nebiga sal l slam adduunyadaa lagu nacsiinaan haddana waxaa ku jirta yacnii labadii ninee beera beerta lahaayeenoo mid uu yidhi ana aktaru minka maalan wa waladan wa acazu minka nafaran anaa kaa wax badan saa yidhi ee beertiisa intay u baxday si wanaagsan ugu baxday oo la yaabay waa tii ilaahay laga baabi'iyey haddana adduunyadii buu ilaahay ka sheekeeyey wadrib lahum maala alxayaati اdunya kama in anzalnaahu min aلsamaaءi faاkhtalata bihi nabaatu اlardi faasbaxa hashiiman tadruuhu الriyaax ilaahay adduunyadii macnaheedii uu sharxay almaalu wاlbanuuna ziinaة اlxayaati اdunya wاlbaaqiyatu الصaalixaatu khayru cinda rabbika hawaaban wakhayru amalan waa ku jirtaa qolo marka adduunyadoodii si xun u isticmaashay ninkaas waay oo bacigii wax walba inkiray haddana ilaahay subxaanaه watacaala wuxuu uga sheekeeyey dulqarnayn oo dhulkii bari iyo galbeed milkiyey oo yacnii quwadii la siiyey maalkii la siiyey cilmigii la siiyey meel fiican u isticmaalay ayuu ilaahay subxaanaه wa tacaala uu suuradda ku dhex sheegay fawaa'id fara badan oo adduunyo sha'nigeeda suuraddu ay ka warrameen aad cilmi u badan marka bacdu alculamaa waxay yidhaahdeen dajaalna waxuu wax ku fidnaynayo waa adduunyo adduunyo isagoo dadka muslimiinta ku fidneeyaa waxaanan idiin hayaa dad buu u imaanayaa wuxuu leeyahay waa iraaca way raacayaan samadii buu amar siinayaa roob bay keenaysaa dhulkiibaa waxaa ka soo dhalanaya cagaar iyo doog intaasay rabaan marka qolo kalena marka wuxuu leeyahay samadii ka cesho biyahaaga abaar eberay ku soo baxayaan marka wuxuu wax ku fidnaynayo waa adduunyo suuraddaanu marka la akhristo iyadoo macnaheeda lagu tadaburaayo lagu camalfalayo dajaal waa kaa ilaalinaya fidnadiisa yani maahan iska akhri waxay tahay inaa fahmin maahane waa dadka akhrinaayo aaminsan fahamsan macnaheeda waa ilaahay marka wuu uga badbaadinaya fainahaa jiwaarukum min fitnatihi qulnaa wamaa lubsuhu fi lardi dhulka nagaadidiisa uu ku nagaanayaa maxay tahay qaala arbacuuna yowman afartan maalmood buu yidhi yowmun maalin ka sanatin sanad wa yowmun maalinna ka shahrin bil wa yowmun maalinna ka jumcatin usbuuc jumcada usbuuc baa laga wadaa wasaa'iru ayaamihi maalmihiisa inta kalena ka ayaamikum maalmihiinoo kala wa faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow haada alyowmu aladii ka sanatin maalinkan sanadka ah oo kale atakfiinaa fiihi salaatu yowmin waleyla maalin iyo habeen salaadeed ma nugu filan tahay saxaabada marka salaadoodii u walwalaayaan maalinka sanad isaga hal maalin oo annaga sanad noo ah oo qoraxdu iska taagnaanayso saynu tukanaynaaba markaasuu wuxuu yidhi qaala laa maya uqduruu lahu u qadara qadrahu qadarkeedii u qadara yani saacadihii xisaaba oo intaad shan salaad tukan jirteen oo kale hadday baxdo tukada salaadihii shanta ah saa yeela fuqahadana marka xadiidkan waxay u isticmaaleen mas'alo ah iyadoo hadday dhacdo shafaqii oo kale marka la waayo shafaqulaxmarka uu baabi'i waayo maqhribkii markii la tukada shafaqii iska taagan yahay ilaa waagu uu ka barya meelaha qaaraana saasba ahba ayb oo shafaqulaxmarkii uu joogaa salaaddii cishaha ayd see la yeelayaa waxay yidhaahdeen aqrabu madiina magaalatan ugu dhow oo shafaqu uu ka baaba'o wakhtigeeda loogu qiyaasa shafaqiiu iska taagan bay salaad cisho iska tukanayan waa qiyaasayaan alimaamu nawowi majmuuca waa ku sheegay fuqahadii horaaba ka hadashay hadda marka adduunyada meelo saas oo kale waa jiraan dhowr maalmoodoo waxaa jirta dhulkan adduunka geeskiisan waqooyi oo adduunyada ugu shishayso dhulkan finland finland maalmo aysan qoraxdaba dhicinaa jirta ayaam isku xigto qoraxdu ay iska taagan tahay see loo tukanaa markaasoo kale faqdiruu lahu sidaan xadiidkan sheegayo dhulkaas galbeedkana waxaa jira wakti bilo bilahan oo kale waa juun iyo julaay iyo bilahan oo kale shafaqa maba baaba'aba ilaa waagu uu ka bariyo shafaqi waa taagan yahay salaaddii cisho marka see loo tukanaa waa loo qiyaasa markuu shafaqu baabi'i jiray ama magaalooyinka ugu dhow ka baaba'o meeqaa u dhaxaysa maqribka iyo shafaq baaba hal saac iyo bar maqribka markaad tukataan saacad iyo barka bacda cisho iska tukadaa laga hela jawaabta marka saasay noqon laa waxau yidhi maya uqdiru lahu qadrahu qadara uma yanzilu ciisa bnu maryam baa soo degaayo cinda almanaarati albaydaa manaarada cad sharqiya dimashqa dimashqa barigeeda fayudrikuhu dajaal buu gaarayaa marka uu ka daba tegayaa haleelayaa cinda baabi luddin baabulud meesha la yidhaah dhulkan yahuudda hadda ay ka haysata falastiin baabulud ilaa hadda magacaas waab magacaas ay wadataan oo gaaladu iyagu waxay yidhaahdaan lood lood ay dhahaan marka waa carabtuna lud baabuluddin meeshaas marka ayuu ku raadsanayaan yahuuddaa marka haysata xero milatariyo u yahay saldhig milatariyo dayaaradahoodu ka duulaan wahay meeshan hadda marka xadiidka uu tilmaamay aakhiru zamankana dajaal iyagaa kaalmaynaya oo nebiga sal slam wuxuu yidhi yatbacu dajaala sabcuuna alfan min yahuudi asbahaan yahuudda iiraan toddobaatan kun ayaa dajaal raacayso calayhimu dayaalisatu iyagoo marka wuxuu yidhi go-yaalkooda wato calayhimu dayaalisatu maxay ka dhigan tahay culummadooda raacayso iyagoo dharkii culummada wato kuwii culummada u ahaa toddobaatan kun markay ka raacdo caamadii adduunyada jeclayd maxaad umalaynaysaa marka acwaanu dajaal marka yahuudda calaamaadka laftirkeeda waxaa ka mida qiyaamu saaca inay dhulkan isugu yimaadaan yahuudda ayb markii hore waa la kala firdhiyey dhulkan hadda shaam aaday yahuudda iskugu yimaadaan kan ruushka jiro iyo midka yurub bartamaheeda joogo iyo mid walbaa halkaas isugu shubmayaan iyo kuwa etoobiyadan joogo falaashaha iyo kulligood marka waa kuwa la qaadayo xaggaas aadayaan halkaasay marka dajaal ku sugayaan malxamatu lkubraana meelahaasay ka dhaceen almalxamatu lkubraa ayb marka meeshaasu ka soo degayaa fayaqtuluhu nebiyullaahi ciisa marka uu dilayaa halkan marka waxaa ku sugan fiihi khabaru dajaal qaala xadaanaa ciisa bnu muxamed qaala xadaanaa damratu can الsaybaaniy can camr bni cabdillaahi can abi umaamata can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam naxwahu wadakara الsalawaati salaadihii buu sheegay mila macnaahu qال xdثna xفs بن cmر qال xdثna hmam qال xdثna qتاadة عan saلم بن أbi الjacد عan macdاn بن أbi طلحة عan xadيiثi أbi الdardاء yarwiihi عan نabiي الlahi slى الlه عليه لي وsلم qاal man xafida caشhرa آaيaaت qofkii xafida min أwli suuraة الkahfi suuraة الkahfi awalkeeda ah cusima min fitnaة الdajaal waa laga ilaaliyaa waa laga dhowray qaala أbu dawuud wkada qaala hisham الdastawaaئي can qataadata ila annahu qaal man xafida min khawaatiimi suurati اlkahfi tobanka aayadooda dambe wa qaala shucbatu can qataada min aakhiri اlkahfi buu isagu yidhi yacnii hishaan iyo shucba tobanka dambey dhaheen ayb hamaam ibnu yaxya alcawdiina tobanka hore ayuu yidhi qaala xadaanaa hudbat bnu khaalid qaala xadaanaa hamaamu bnu yaxya can qataadata can cabdiraxmaan bni aadam can abi hurayrata ana nabiya sal ll ly slama qaal laysa baynii wa baynahu nabiyun aniga iyo ciise nebi nooma dhexeeyo yacnii ciisa bna maryam buu u jeedaa wainahu nebiyullaahi ciisaana naasilun weeyaan mid degaayo soo degaayo faidaa ra'aytumuuhu haddaad aragtaan facrifuuhu aqoonsada rajulun nebi ciise waxaa weeyaan nin marbuucun dhexdhexaad ah ila alxumrati waalbayaad guduud iyo caddaan u dhexeeya yacnii waa maariin bayna mumasaratayni laba mgo-ood laba go' oo midab jaallo ah leh isagoo wato almumasara alhiyaabu alatii fiiha sufratun khafiifatu waa marada marka midabka jaallaha yarka khafiifka uu ku yaalla kaanna ra'sahu madaxiisa waaba isaga oo yaqduru ou dhibcaayo wain lam yusibhu balalun qoyaan bayaanu asiibin isagoon qoyaanba asiibin ayaa madaxiisu sida isagoo dhibcaayoo kale ayaad mooddaa fayuqaatilu الnaasa calى اlislaam dadkiiba wuxuu kula dagaalamayaa islaamka korkiisa yacnii dadkii inay islaamaan ayuu kula dagaalamayaa fayaduqu wuxuu jebinayaa asaliiba saliibka kirishtada marka muxuu u jebinayaane wuxuu u jebinayaa in uu tuso dadka kirishtada caabudo diintii nabiciisa inaynan sidaas ahayn ayaa la tusaa nasaarada kirishtaanku ay hadda waxay ku leeyihiin qaarkood nabiciisa waa soo degaa uu markuu soo degana annaguna kaalmayna kirishtaannimada iyo nasraaniyadu dhulka ku sugaa muslimkiina waa kana xadiidkii nebigana saanay sheegaysa qaladay ku dhegan yihiin nebiyullaahi ciisa marka iyaga waxay caqiidadoodu tahay waa la dilay waa la soo nooleeyey haddana wuu soo degaa bay leeyihin laakiin muslimiintu waxay qabaa yani ay tahay yani caqiidadooda inaan la dilinba wma qataluuhu wama salabuuhu walaakin shubbiha lahu markii horeba lama dilin soo degitaanka dambe laakiin muslimkuna waa aaminsan yahay nasaaraduna waa aaminsan yihiin marka laakiin de iyagu annaga noo kaalmaynayaa bay leeyihiin mama u kaalmaynaya maxaa yeele kirishtaan iyo waxbay kirishtay caabudayaan isaguna ilaahay halla caabuduu dhihi jiray markuu joogay dhexdooda markan dambena waaba la dagaalayaan fayaduqu saliiba kirishtadii buu jejebinayaa wayaqtulu lkhinziira doofaarkana waa dilayaa ayb doofaarku marka sababka u dilaayo waxay tahay iyagaa doofaarka cuno oo waxaasay cunto ka dhigtaan xaaraantinimadiisa marka uu tusaa caqlaaniyiintu marka waxay yidhaahdeen waxaan nebi maba u qalantaba waxaan oo kale yidhaahdeen nebigiibaa waxaa ka dhigaysaan bay dhaheen sidii nin yacni munishiibiyo ahoo bahallada ka dhamay carriga la yidhi oo kale nebiga waxay leeyihin isagaa munishiibiye ah rususha ilaahay yacni dad waxaa weeyaan aada nusuusta ugu cayaarayo nusuustu aysan la weynayna xikamka ku jiro iyo khinsiirkan diliddiisa iyo waxa laga rabo iyo sharciga ku jiro iyo waa ka indhala aadeen marka waa dad marka qof acmal basari walbasiirati ah maca daalika marka waxay qorayaan culumay sheeganayaan caqlaaniyiin waayo kuwaas marka ma waxyaabahan o dhan iyagu ma rumaysnaba ciisana waxay leeyihin maba soo degaayoba maxaa yeelay say ku dhici kartaa inuu intaasoo kun oo sano uu iska noolaado ciisana yani say ku dhici kartaa see loo dhihi karaa qudro ilaahay horta sideedaba ayb adiga haddii saa la yidhaha adiga inaad noolaato say ku dhacday haddii lagu yidhaha maxay noqonaya wayadacu ljizyata jizyadii ayuu ridayaa jizyadii waa ridayaa marka waxaa weeyaan jizye ma aqbalaayo waayo waa dagaal ama islaam dil ama islaam meeshan marka ishkaalaa ku jira marka fiqhi ah ishkaalku wuxuu yahay nebiyullaahi ciisa waxaa la ogsoon yahay markuu soo dego sharciga nebi moxamedu wax ku maamula sharci kale oo isaga loo waxyoon doono oo shareecada nebiga nasakhi doona lama imaanayo tii nebiga unbuu meesha ka sii wada hadday sidaas tahay marka sharciga nebi moxamed waa jizye in la qaadee muxuu jizyada u ridayaa marka nebi ciisa mas'aladaas marka meeshan ishkaal ku jira oo sharcigeena innaga marka waxaa noogu taallo in jizyada la qaado oo ahlukitaabka laga qaado isagiina ma qaadayo jizyadiibuu baabi'inayaa ibdaalinayaa see marka ay tahay ayb alimaamu الnawowi شharxa muslimku wuxuu ku yidhi mashruuciyatuhaa jizyada mashruucnimadeeda muqayadatn binusuuli ciisa iyadaaba sharciga nebi moxamedayba qaydan tahay jizyada muطlaq maaha jizyada qaadideedu waxay ku eg tahay ilaa iyo wakhtiga nabi ciise soo degi doono iyadaa muqayad bizamaan ah ayb muqayadatn binusuuli ciisaa lima dalla calayhi hada alkhabar xadiidkan baana deliil u ah walaysa ciisa binaasikin lixukmi اljizyati bal nabiyuna salى اllahu عalayh ali wasalama huwa almubayinu linnaskhi biqowlihi haada nebigeennaaba qowlkiisaan ku caddeeyey in la nasakhay xukunka jizyada wakhtiga nebi ciise u imaan doono marka mubayinku waa rasuulka uu sharciga leena caddeeyey marka waxaad leedahay jizyadu waxay ku qaydan tahay ilaa an yanzila ciisa culummada qaar kalena waxay bayaaniyeen macno kaley sheegeen oo macnahaas kale waxaa weeyaan jizyada yahuud iyo nasaara laga qaadi jiray waxaana looga qaadi jiray shubho kitaab inay leeyihiin oo dadkay waxay u sheegi jireen annaga kitaabaan haysannaa nebi baan rumaysannahay oon raacsannahay markii nebi ciise yimaado nebigii ay lahaayeen waa raacsannahay markuu yimaado saliibkii ugu weynaa uu diinteeda diintooda uu ka jejebiyo bis waayo marka xujo dambe iyo kitaab dambe iyo nebi kalaan ruma nebi dambaan rumaysannahaa meeshii ka baxday markaasay waxay noqonayaan wataniyiinoo kale isku beddelayaan mushrikiin hadday mushrikiin isku beddelaanna xukmulmushrikiina marka kuayaa ku dabaqmaayo oo ah mushrikiinta iyagu jizye lagama qaado islaam ama dil un waay wax kale maaha labadaas tawjiiha marka ishkaalkaasna ku jira wayuhliku allaahu ilaahay wuu halaagayaa fii zamaanihi wakhtigiisa almilala diimaha ku lahaa dhammaanteed ila alislaam maahan wayuhliku almasiixa addajaal ayuu halaagayaa fayamkutu fi lardi dhulka ayuu ku noolaanaya o ku nagaanaya arbaciina sanatan afartan sano nabi ciise uma yutawafaa waa la oofsanayaa fayusallii calayhi almuslimuun muslimiintaa ku tukan doonta arbiciin ayaa riwaayadan leedahay riwaayo kaleo muslimna toddoba sanay dhehaysa kayf aljamcu marka toddoba uu nagaanayaa iyo afartan uu nagaanayaa ibnu kaiir wuxuu yidhaahdaa waxaa lagu jamcinayaa afartanka waa markii intuu awal noolaa iyo inta uu hadda joogi doono marka layskugu daro waa afartan awal nebiyullaahi ciisa markii la qaadaya soddon iyo saddex jir buu ahaa baa leeday toddoba sano uu nagaanayo ugu dar meeqo sanoay noqonaya marka arbiciin sano oo adduunyada joogaan tii hore tii dambe marka laysu geeyo riwaayada muslimna waxay sheegaysaa iyada sabca siniinuu nagaanayaa macnaheedu waxaa weeyaan bacda nusuulihi toddoba sanouu nagaanaya marka labada riwaaya saas in loo jamciya baabun fii khabari aljasaasati jasaasadii khabarkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay aljasaasatu waa bifatxi iljiim watashdiidi الsiin almuhmala siinta hore aluulaa qiila sumiyat bidalika litajasusihaa alakhbaara lidajaal jasaasa waxaa loo yidhi dajaal bay u jaasuustaa jasaasaduna ama waa daabad riwaayadka qaarna waxay ku sheegeen naag naag inay tahay cabdullaahi bni camr bn alcaas isagu jasaasada wuxuu ku sheegi jiray daabadda oo aakhir zamaanka soo baxaysa daabaddii aan soo marnay buu iyada tan ku sheegay jasaasada baabun fii khabari اljasaasati qaala xadaana الnufayliyu qaala xadaana cuثmaan bn cabdالraxmaan qaala xadaana bnu abi di'bin can الzuhriyi can abi salamata can faadimata binti qays ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waalihi waslama ahara alcishaءa alaakhira cishihii dambe ayuu daahiyey daata leylatin habeen uma kharaja waa soo baxay faqaala waxau yidhi innahu xabasanii waxaa i xabaasay xadiidun sheeko kaana yuxaddiuniihi tamiimun iddaariyi uu ii sheegaayey can rajulin nin kaana fii jasiiratin nin uu igaga sheekaynayay jasiirad ku sugan min jazaa'iri ilbaxri badda jasiiradihiisa jasiiradaheeda ka mida fa idaa ana anigu waa aniga oo bimra'atin naag saan buu yidhi marka tamiim baa dhahaya faidaa ana waaba aniga oo bimra'atin haweeney ag taagan tajuru shacrahaa tinteeda jiidayso qaala waxa uu yidhi maa anti adiga maxaa tahay qaalat waxay tidhi ana aljasaasatu jasaasadii baan ahay idhab tag ilaa daalika alqasri qasrigaas aad gurigaas faataytuhu waan imid faidaa rajulun nin waaba isaga oo yajuru shacrahu tintiisa uu jiidayo musalsalun silsiladaysan oo katiinadaysan filaglaali katiinada lagu xirxiray yanzuu boodaayo fii maa bayna asamaa'i waalardi dhulka cirka dhex inta u dhexayso yacnii nin boodboodaya nin xirxiran oo boodboodayaan ah faqultu waxaan idhi man anta adigu yaa tahay qaala waxau yidhi ana dajaalu dajaal weeyaan aniga kharaja nebiyu lummiyiin carabta nebigoodii ma soo baxay buu yidhi bacdu weli ma soo baxay qultu waxaan idhi nacam haa qaala waxau yidhi ataacuuhu am casowhu ma rumeeyeenoo ma adeeceen mase waa caasiyeen qultu waxaan idhi bal adaacuuhu way adeeceen qaala waxau yidhi daaka khayrun lahum inay adeecaan oo khayr badan marka qofka sharta badan waa dhici kartaa inuu run asiiban shay saxa inuu sheego laakiin isaga uusan ku dhaqmin meelo badanna waa lee iyadoo kale waa jirta ayb marka khabariljasaasa marka iyuu sheegayo jasaasada marka waa naag dajaal u kaxaysay tamiima daari qisadoo dheerna marka xadiidka kale uu ku sheegaya qaala xadaanaa xajaaj bnu abi yacquub qaala xadaanaa cabdusamad huwa bnu cabdilwaari waaye qaala xadaanaa abi huwa bnu cabdilwaari ibni saciid atanuuri qaala samictu xusaynan اlmucallim qaala xadaanaa cabdullaahi bnu buraydata qaala xadaanaa caamir bnu sharaaxiil ashacbiyu can faatimata binti qaysin qaalat samictu munaadiya rasuuli illahi sal slam nebiga mu-adinkiisii baan maqlay kii dhawaaqayey yunaadii isagoo dhawaaqayo an isalaatu jaamicatu an ay yacnii asalaatu salaada jaamicatun mid dadka kulminaysa ururinayso anta marka waa tafsiiriye ay asalaatu jaamicatu riwaayadka qaarna waxay yidhahdaan yunaadii asalaata jaamica marka wuxuu dhahayaa asalaata yanii ilzamuu laazima asalaata salaada soo laazima jaamicatan xaal ay tahay mid dadka ururinayso isu keenayso fakharajtu waan soo baxay bay tihi fasallaytu maca rasuuli illahi sal ly slam nebigaan la tukaday falamaa qadaa rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam salaatahu nebiga markuu salaadiisii gutay jalasa cala almimbari mimbarka korkiisuu fadhiistay wahuwa yadxaku isagoo qoslaayo faqaala waxauu yidhi liyalzam hal laazima kullu insaanin insaan kasta musallaahu meeshii uu ku tukaday ha fadhiya nin qof walbo uma qaala wuxuu yidhi hal tadruuna ma garanaysaan lima jamactukum waxaan idiin soo ururiyey qaalu llaahu wa rasuuluhu aclam bay dhaheen qaala innii maa jamactukum anigu idinma soo ururinin lirahbatin cabsi walaa raqbatin iyo damactoona walaakin jamactukum waan idin soo ururiyey anna tamiiman iddaariya tamiim addaari kaana rajulan nasraaniyan nin nasraaniya buu ahaa fa jaa'a waa yimid fabaayaca waa ila mubaayacoodayo oo aslama waa islaamay waxadaanii xadiidan buuna ii sheegay waafaqa waafaqay alladii xadadtukum can اdajaal wixii aan dajaal idinkaga sheegi jiray sheeko waafaqday buu ii sheegay tamiim maxay tahay marka xadaanii wuxuu ii sheegay annahu rakiba fii safiinatin doon ayuu raacay baxriyatin doonbadeed maca alaaثiina rajulan soddon nin buu la raacay min lakhmin wa judaan laba qolooyinkaas ah falaciba bihim اlmowju hirkii baa ku ciyaaray oo yanii doontooda ayuuayuu dheeliyey ayb doontoodii ay wateen ayaa hirkii baa gedgediyey shahran bil fi lbaxri badda dhexdeeda ayaa hirkaa ku ciyaaray hadda meel u waday bil inti bil ah ayb fi lbaxri badda dhexdeeda ayaa marka hirku uu ugu ciyaaray wa arfa-uu waxay magan galeen ilaa jasiiratin jasiirad yacni arfa-uu rafa'a ay asalkeedu ay tahay ayb rafa'at isafiinatu yacni doontii ayaa baroosin dhigatay doontu siday usoo socotay ama markabka dekedda markay timaado xiranaysa walidaalika dekadaha waxaa la yidhaha marfa miinaa iyo marfa'na waa la yidhaha meesha doomuhu saldhigtaanoo dekedda ah arfa'a markaan hadda laleeyahay marka waxaa weeyaan mutacadi waayo macnaheedu waxay tahay ay laja-uu waxay magan galeen ilaa jasiirati jasiirad xiina maqribi am xiina maqribi shamsi qorxadhici agteeda fajalasuu way fadhiisteen fii aqrabi fii aqrabi safiinati ayb safiinada meesha yacni ugu dhow doontooda meel u dhow fii aqrubi safiinati safiinada yacni meel meel meel ugu dhow ayay fadhiisteen doontoodii meesha meel u dhow bay fadhiisteeno saa uga durugsanayn fadakaluu اljaziirata jaziiraddii bay galeen falaqiyathum daabatun baa ayaa la kulantay daabad marka daa imra'atun bay ahayd haddana daabatun baa leey imra'ada majaaz ahaan min baabi majaaz in daabad lagu magacaabay waa iska dhici karta falaqiyathum daabatun baa la kulantay ahlabu maxaa idiin qoran ahlabu oo tinteedu yacnii adag tahay oy tin badan tahay ahlabu tin badan kaiiratu shacri tafsiir tinteedu ay badan tahay qaaluu waxay yidhaahdeen weylaki war hoogaaga ee maa anti adigu maxaa tahay qaalat waxay tihi ana aljasaasatu jasaasaan ahaanay indaliquu taga ilaa haada arajuli ninkan u taga bal fii haada addayri qasrigan iyo meeshaan ninkan joogo u taga fa innahu ilaa khabarikum bilashwaaqi fa innahu isagu bilashwaaqi mid yacnii waxaa weeyaan hilow ku dheehan waa ilaa khabarikum khabarkiinna uu hilowsan yahay akhbaartiinna iyo sheekadiinna uu hilow iyo hamuun u qabaa qaala lamaa samat lanaa rajula nin markay noo magacawday ee noo sheegtay fariqnaa minhaa waa ka cabsanno an takuuna shayqaanatan inay tahay baanu ka baqnay faindalaqnaa siraacan waa tagnay innagoo degdegayna xataa dakhalna dayra ilaa aan qasrigii galnay faidaa fiihi waxaaba ku jiro acdamu insaanin insaankan ugu weynin badan ra'ynaahu aan aragnay qado hadda ka hor insaan aan aragna kan ugu weyn ayaaba ku jiro khalqan xagga abuurista waa ashadduhu darnaan badan wihaaqan xagga xirxiridda nin yacnii si adag loo xirxiray majmuucatun yadaahu labadiisa gacmood laisku geeyey ilaa cunuqihi luquntiisa loo geeyey labadiisii gacmoodoo laysu geeyo luquntiisa loo geeyey gacmihii ayaa luquntii ku xiray fadakara alxadiida buu sheegay wasa'alahum wuxuu su'aalay ninkaasi tamiim iyo dadkiisii la socday can naqli baysaan baysaan meesha la yidhaha waa meel marka tuulooyinka shaam waayo meeshaasi timirteedii ayuu wax ka su'aalay wa can cayni zuqar zuqar iyadana meesha la yidhaahdo waa beled iyadana shaam ku yaallee oo markaasi aad u dhir yaraa oo dhir badanba aan lahayn oo aan beeraha ka bixin ishii meeshaa meeshaa ku taallay buu su'aalay wa cani nebiyi اlummiyi nebiga ummiga rasuulkii buu ka wadaa buu su'aalay qaala waxa uu yidhi innii ana almasiixu anigu masiix baan ahay yacni masiixu dalaalahu riwaayada muslimna waxay leedahay innii ana almasiixu dajaal buu ku daray wainahu shanigu waxa uu yahay yuushiku waxaa dhow an yu'dana lii in la ii idmo fi lkhuruuji bixid in la ii idmo waxaa dhow buu yidhi inaan baxa la ii idmo laisii daayo qaala الnabiyu salى اllahu عalayh waalih wasalama nebigu waxa uu yidhi wainahu fii baxri shaam shaam badaheeda yuu ahaa ayuu yahay aw baxri اlyaman ama badda yaman laa buu yidhi bal ee min qibali اlmashriq bari buu ka imaanayaa bal ee min qibali اlmashriqi mashriq xaggeeduu ka imaanayaa mashriq xaggeeda ayaa maa huwa ay huwa isagu uu yahay dhanka mashriq buu yahay isaga maada waa zaa'ida waan maahan yani maada naafiya maahan yani markii hore nebigu yeman iyo meelahay waxbuu sheegay markii dambe wuxuu yidhi maya istidraag waa istidraakay markaasuu yidhi bal ee waaba ka shish waa mashriq iyo xaggaas marka xadiidkii muslimna wuxuu ahaa inahu sayakhruju bayna khallatan yani fii khallatin bayna shaami walciraaq shaam iyo ciraaq luuq meel yanii surun u dhexeeyo ayuu ka imaanaya waana bari dhinacaas mashriq maratayni laba jeer wa awmaa biyadihi gacantiisii buu ku ishaaray qibala almashriqi dhanka bari qaalat xafidtu haada min rasuuli illahi sal l slama nebigan ka xafiday buu yidhi kan qisadanna marka jasaasadii buu tilmaamaya caqlaaniyiinta haddana tan iyaduna waa diideenoo waxay yidhaahdeen haddii nin xirxiran ou jiro adduunyada hadda meel walba waa la tegey waa la waa yacni waa laga soo khabray waa la arki lahay wax jira maaha marka ninka iyaga yacni caqligooda yarkaa waxa aynan ku fahmin wax jira maaha hadday gaala hadda waxbaa la soo helay dhahdo waa rumaysanayaan gaaladii hadda meeqa shay bay maanta adduunyada ay leeyihiin waxaas hore looma ogeyn haddaa la ogaaday lama ogeyn waa la ogaaday meeqa bani aadamku intuu og yahaaba yarban wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan laakiin waxaas ay gaaladu yeelaysay dhahayaan haddaan horumar waxaan gaarnay waxaa la soo arkay dhulka hoostiisa wax saas iyo saa iyo saa iyo saas ah waa la rumaysana marka hadday keenaan oo wixii sawir ka soo qaadaan ay dadka tusaan waa kaas baa la leeyahay marka dajaalna waxaa ku dartaa waxaas aynan aragba ku daran su-aasha marka la weydiinaya waxay tahay meeqa shay baa la yaqaana meeqansa la aqoonin wuxuu leeyahay ma aqaano wax aan la aqoonin oo dadku weli aynan baranin aqoon u lahayn ma jiraan mase ma jiro waa jiraan dajaal marka kuwaas ku dar marka kuwa aan la aqoonin قال xdثna محمد بن سdrان qال xdثna المcتمر بن سلyمان qال xdثna إسماعيiل بن أbي khالد عن مجاaلد بن سعيiد عن cاamر qاaل xdثتنii فاطمة بنت قyس أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم صلى ظهر duهرkii buu tukaday ثuma sacd المنبر buu fuulay وkaana laa yascd عalayhi mimbarka ma fuuli jirin ilaa yومa جuمcaةi mooyaane qabla yومaئidin maalinkaa ka hor ثuma dakra hadiه القصة qال أbو dاوd وبن صdrان بصري غarqa في البحر badda ayuu ku dhintay oo ku maashooday maca bni miswar lam yaslam minhum hayruhu hariqa fi lbaxri badduu ku maashooday maca bni miswar ayuu la maashooday lam yaslam minhum dadkaa kama badbaadin hayruhu isaga maahan qaala xadaثna waasil bn cabdilaclى qaala akhbarana bnu fudayl can اlwaliid bni cabdillaahi bni jumay can abi salmta bni cabdiraxmaan can jaabirin qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu yidhi daata yowmin maalin cala almimbar isagoo saaran innahu baynamaa unaasun dad sha'nigu wuxuu yahay iyadoo dad yasiiruuna fi lbaxri badda ay ku soconayaan fanafida طacaamuhum cuntadoodii baa dhammaatay faruficat lahum jasiiratun jasiirad baa loo kor yeelay fakharajuu way baxeen yuriiduuna alkhabara iyagoo hadal rabo khabar iyo akhbaar raadinaya falaqiyathum aljasaasatu baa la kulantay qultu liabi salama waxaan ku yidhi wama aljasaasatu qaala imra'atun waa naag tajuru shacra jildihaa yacnii madaxee yacnii tinteeda tajuru shacra jildihaa wa ra'sihaa maqaarkeeda tinta ku taalla iyo madaxeeda tinta ku taalla ayay jiidaysaa oo iyadoo dhan waa wada tin qaalad waxay tidhi fii haada alqasri sartaani meeshaan fadakara alxadiid nin baa ku jira yani taga wasa'ala can naqli baysaan wa can cayni suqar qaala huwa almasiixu weeyaan faqaala libnu abi salama ina fii hada alxadiidi shay-an baa ku jira maa xafidtu wa aanan soo xifdinin qaala shahida jaabirun jaabir baa joogay annahu huwa bnu sayaar qaala waxau yidhi shahida jaabirun jaabir wuxuu ka marqaati kacay uu sheegay ahbara annahu ninkaasi huwa bnu sayaad ibnu sayaad inuu yahay ibnu sayaad qisadiisa casharka dambaan ku sheegi doonnaaye ibnu saa'idna waa la yidhaha ibnu sayaadna waa la dhihi jiray wiil markaa madiino joogi jiray waayo oo sha'nigiisu ishkaal badan uu galay isaga miyaa dajaal hayrkiis miyaa dadkana ishkaal fara badan geliyey oo baabka soo socda oo warkiisa ku sheegi doono markaa jaabir iyo ibnu cumar iyo waxay ku dhaaran jireenba iyaga dajaal inuu ibnu sayaad yahay waxayna dhihi jireen ibnu sayaad siduu noo dhex joogay unbaa mar la waayey qaarna waxay leeyihiin bisanad daciifa yacni waa madiino ku dhintay waana lagu tukaday baxtan marka sha'nigiisa xadiidka dambaan ku sheeg sheegi doona laakiin jaabir isagu waa ku dhaaran jira cumarna sidoo kale nebiga hortiisuu ku dhaaran jiray nebigana waa iska aamusi jira nebigana waa ku shakiyey laftirkiiso waxa uu yidhi cumarow in yakunhu hadduu dajaal yahay falaa khayra fii falan taqtulahu ma dilayst adigana haddii kalena wax khayra kugu jira male marka nebigii baa marka wuxuu leeyahay hadduu dajaal yahayna ma dilaysid haddii kalena wax khayra kuguma jiro isagii baa tawaquf ku jira laakiin sida xooga badan ibnu sayaad waxay culimmadu yidhaahdeen dajaalun min adajaajilati dajaalyaalkaa iska badanoo soddon ilaa soddon nebigu uu ku sheegay marka mid ka mida marka isagu asxaabta waa la sheekaysan jiray xataa ibnu sayaadka abu saciidin alkhudri iyo isagaa israacay oo jid maka iyaga u socdo ayuu wuxuu yidhi aniga saa iiga shakinaysaani markhaati maka tahay inuu nebigu sheegay uu yidhi dajaal makii madiine inuunan soo geli geli karin haa ani madiinaan ku dhashay makana hadda waa kasoo u socdaayo ma ka shakinaysaa yuu yidhi in dajaal inuunan muslimaynin sooma ogin yidhi haa waa kan aniga muslimaan ahay marka shaniga abi saciid buu wareeriyey xataa nacam iska daaymarka nin shanigiisu sidaas dhib u shido badnaa buu ahaa ayb marka jaabir wuxuu yidhi shahida jaabirun anahu huwa bnu sayaad qultu fainahu qad maata anaa marka waxaan ku idhi ibnu sayaad waa dhintay dajaal waa noolyahay masagaa dhinteen ayb ibnu sayaad waa dhintay qaala waxau yidhi jaabir wain maata haba dhintaa qultu waxaan idhi buu yidhi fainahu aslama waa islaamay ibnu sayaad qaala wain aslama haba islaama qultu waxaan idhi fainahu qad dakhala almadiinata madiinu soo galay ibnu sayaad see dajaal ku yahay qaala wain dakhala almadiinata madiinaha soo gala haddii la doonaayb marka isaga wuxuu yidhi waa shaki igama jiro dhihi jiri ibnu cumarna shaki igama jiro dhihi jiri markaasaa mararka qaar ibnu cumar markuu ka caraysiiyey ibnu sayaadku intuu la warramo ayaa xafsa waxay dhihi jirtay nagadaa hala hadlin ninkan isaga caradiisaa dajaal ku soo baxa ayay dhihi jirtay xafsa binti cumar umulmu'miniin ayb marka ibnu sayaad khabarka akhbaartiisu gadaalay ka imaan doontaa xadiidkan xaafidku wuxuu ishaaray isnaadkiisu inuu xasan yahay fatxulbaariga bilahi towfiiq sal ll sl l